wanaagsan halkan waa dalsan qodobada aad maqli doontaanna waxaa ugu waaweyn madaxweynaha soomaaliya oo kulan la yeeshay madaxweynaha dalka shiinaha ra-iisul wasaare xamse cabdi barre oo la kulmay madaxweynayaasha maamul goboleedyada jubbaland iyo sidoo kale galmudugga dowladda soomaaliya oo shaaca ka qaaday inay dishay labaatan dagaalyahan oo ka tirsan al-shabaab wararka dibadda aad maqli doontaana waxaa ugu waaweyn casuuqa kaza oo weli sii socda
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale ismaqal haboon duhur wanaagsan meel kastoo joogtaan ood naga dhegaysanaysaan amase naga dhawanaysaan waa duhurnimo jimcaha taariikhdu waxay ku astaysan tahay lixda bisha sagaalaad laba kun afar iyo labaatan kuna soo dhowaada qodobadaad maqalsheen oo faahfaahsan aan ku bilaabe madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo ku sugan cariga dalka shiinaha ayaa waxa uu la kulmay hogaamiyaha ku sarreeya dalkaasi shiinaha ama madaxweynaha dalkaasi iyagoo ka wada hadlay taageerada agarla-aanta ee shiinuhu siiyo soomaaliya iyo waxyaalo kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya intuu ku sugan yahay dalka shiinaha ayaa halkaasi waxa uu ka wadaa kulamo daceedyo kala duwan oo uu la qaadanayo madaxda kasoo qeyb gashay shirka shiinaha iyo madaxda afrika madaxa aada u badan ayaa kasoo qeyb gashay uu ka mid yahay ra-iisul wasaaraha etoobiya iyo madax kale hadda madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa la kulmay dhigiisa dalka shiinaha waxaana ka wada hadleen arrimaha hortaminta ula dowladnimada soomaaliya dhanka dhaqaalaha iyo iskaashiga ka dhexeeya labada dal ee soo jireenka ayay si weyn u wada gorfeeyeen madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa shiinaha uga mahad celiyey taageerada hagarla-aanta ee ay soomaaliya siiyaan waxaanuu madaxweynuhu ku dhiirigeliyey inay sii wadaan sidoo kale waxay madaxweynaha ka wada hadleen iskaashiga iyo dagaalka lagula jiro sida qolka aanaahdee ardaga ama fila soomaaliya lagu baahiyey la dagaalanka kooxaha xag jirka sida iyo ugu yeedheen waxay sheegeen madaxuu madaxweynuhu madaxweynaha shiinaha ku wargeliyey in dowladda soomaaliya ay lib iyo guul sare ka gaadhay sida villa soomaaliya lagu baahiyey al-shabaab islamarkaasina hadda ay taagan tahay arrinta etoobiya oo faragelin qaawan kusoo qaaday qarannimada soomaaliya kana soo xadgudubtay arrinta diblomaasiyadda dowladda soomaaliya ayaa cadaadis xoogan saartay dowladda etoobiya oo dhanka diblomaasiyadda kaga gal roonaatay ha yeeshee etoobiya oo weli nafla caariya ayaa kusii adkeysanaysa in ay ku jirto heshiiskii ay la gashay maamulka somalilan qodobkan intaa hadaan uga guddoobno saaxibiya markan aan milicsano xalay magaalada muqdisho waxaa lagu soo bandhigay buug hadalhayn badan ka dheliyey baraha bulshada magaca buuggan loo huuyey ama dhiganahan oo ahaa qaydadaar ayay bulsho badan ku dawaqeen islamarkaasina ay garan waayeen erebixinta ereygaas halka uu ka yimiday waxaa sharaxaya qoraaga buuggan ugu horeyn waxaan jeclaan lahaa in aan fasiro magaca buugga ay su-aalo badani iga yimaadeen sida aad aragtaan qaydadaar oo ah cinwaanka buuggan waa eray aan ka dhex muuqan afmaalmeedka bulshada baryahan sidaad ogtihiin afkeenni waxaa ku socdo ama ku dhacay hidadoorin ay erayo qalaad ama erayo shisheeyey ay salkiciyeen kuwii asalka ah ama dhaladka ahaa baraarugaasna waa arrin looga baahan yahay cid kasta oo af soomaali wax ku qoraysa ereyga dhaladaar ama qaydadaar asalkiisu oo af soomaali ku jira qaamuusyada waaweyn ee hirgalay wuxuu u dhigmaa garyaqaan xeeryaqaan qareen sharciyaqaan ama erayada kale ee ayagana hirgala oo afka qalaad ka yimid muxaami iyo looyar ujeedkiisuna sida buuggaba ku qoran waa magac maamuuska qofka aqoonta ule xeerka iyo sooyaalka bulshada isla markaana ka dhex muuqda geedka garta oo u dhigmay waxa aan maanta u naqaano maxkamadaha markaan halkaas uga gudbo macnaha ereyga qaydadaar waxaan jeclaan lahaa in aan si guud u dul maro ujeedka wax soo saarkan waxaana jeclaan lahaa in afar qodob ama dhowr qodob ee soo socoto aan ku sheego ama aan ku soo koobo rabitaankaygii sababta u ahaa qoritaanka buuggan marka koowaad ujeedku wuxuu ahaa in dhammaan aqoonta gundhiga u ah nolosha dadka iyo horumarka dalka lagu qoro af soomaali si ay uga faa'iidaystaan bulshada soomaaliyeed ee aan afafka qalaad aqoonta u lahayn dhanka kale waa waajib dastuuri ah sida dastuurkeennaba ku cad dhowritaanka iyo horumarinta afka sida keliya afka lagu tayayn karana waa in laamaha aqoonta oo dhan lagu kaydiyo golayaasha dowladuna ay ku shaqeeyaan hay-adaha waxbarashaduna adeegsadaan warbaahintuna ay ilaa xad barax jirto sababka labaad waa in la buuxiyo kaabadda u dhexaysa jiilka bartay sharciga kun sagaal boqol iyo sagaashanka iyo wixii ka horreeyey iyo jiilka maanta ujeedku waa in la isku xiro jiilalkaas maadaama ay muuqato in jiilal badan ay dhexda ka baxeen sababo la xiriiro sida aan wada ogsoonahay qaranjabkii dalka ka dhacay sababka saddexaad waa in sare loo qaado xirfadda iyo aqoonta ardayda barata sharciga iyo qareenada ku shaqeeya xirfadda sharcigu sidaan ognahay wuxuu mar walba la saan qaadaa dowladnimada mar kastoy dowladnimadu horukac samaysana sharcigu wuxuu sameeyaa horukac sidoo kale dadka barta sharciga ayaa waxaa ku yimaada ayagana inay tiradoodu korarto
markana aynu milicsano ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi bare ayaa la kulmay madaxda ugu sarreysa maamul goboleedyada jubbaland iyo sidoo kale galmudooga waxa uu la kulmay ra-iisul wasaaruhu madaxweyne ku-xigeenayaasha labada maamul maxamuud sayid aadan iyo sidoo kale cali daahir ciid oo ay ka wada hadleen howlaha qarankani hortabinta u leh ra-iisul wasaaraha ayaaba labadaba ku booriyey isla markaasina ka dhageystay warbixino la xidhiidha xaaladda deegaanada goboleedyada dalka galmudug iyo sidoo kale jubbaland jubbaland waxay ka mid tahay goobaha ay sida weyn ugu badan yihiin kooxda al-shabaab ayaa lagu yidhi war ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya isla markaasina waxaa la doonayaa in laga sifeeyo wejiga labaad ee dagaalkana laga bilaabo maamul goboleedyada galmudug iyo sidoo kale jubbaland galmudug hore ayuu uga socday alka jubbaland haddoo noqon doono mid cusub oo hadda laga bilaabayo madaxweynaha ayaa sidoo kale warbixino kala duwan ka dhageystay labada mudane ee kulankan ay wada yeesheen markana haddii aynu milicsano dowladda soomaaliya waxay shaaca ka rogtay in ay khaarijisay labaatan dagaalyahan oo ka tirsan al-shabaab siday dowladdu baahisay dowladda soomaaliya ayaa maalmihii u dambeeyey waxay filisay howlgal dhanka cirka ah oy ka kala fulisay deegaano kala duwan laguna beegsaday gooba ay ku sugan yihiin al-shabaab dowladda ayaa waxay shaaca ka qaaday inay dishay in ka badnaan labaatan dagaalyahan waxayna sheegtay inay sii wadayso duqeynaha ka dhanka ah kooxaha nabaddiidka dowladda soomaaliya ayaa waxaa ka go-an inay sii wado ayaa lagu yidhi qoraal ay baahisay dowladdu sidaasi dowladda soomaaliya ayaa sheegtay inay weeraro isugu jira duqeymo cirka ah iyo howlgallo kale ka fuliyeen deegaanada galgaduud iyo sidoo kale shabeellaha dhexe gaar ahaan fariisimaha ururka al-shabaab duqeymahaasi ayaa la sheegay in lagu bartilmaameydsado goobaha ay maleeshiyaadka al-shabaab ay ku sugnaayeen waxaana wararku ay sheegayaan islamarkaasina tabinayaan in saraakiisha ciidamada gudaha lagu sheegay in ku dhowaad labaatan dagaalyahan laga dilay al-shabaab inkasta oo aysan jirin war rasmi ah oo kasoo baxay dowladda oo ku saabsan khasaaraha saxda ah ama tirada dhimashada ee saraakiisha ciidanka hoolala hadlay ayaa xaqiijiyey in wararadaas ay ahaayeen kuwa si gaar ah loo fuliyey warbixinada hordhaca ayaa waxay tilmaamayeen in duqeymahani qeyb ka yihiin howlgallada militari ee ka socda gobolka shabeellaha dhexe iyo sidoo kale galgaduud kuwaasi oo lagu beegsanayo kooxda al-shabaab warkii duhorna saaxiibayaal waa naga intaas mar kale intaysu maqli doonana maadiino
wararkaad la haysaa hobsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa talal hel